labadii maalmood ee lasoo dhaafay iskuelcelisa dadka ku dhintay duleedka magaalada gaariso qorayay haatan usii dhaafayaan koob iyo toban qof kadib markii koox aan la garanaynin oo dowladdu ay ku sheegtay in si qabiil ay ugu habaysnaayeen ay lix qof ku dileen duleedka magaalada gaariso afar ka midna ay ahaayeen arday oo usii socdaalayay deegaanka halluuq oo ahaa deegaanka ay kasoo jeedeen isla maalin kadib weeraro culus oo deegaanka galmagalan lagu qaadaya sidoo kale saddex ka mida dadka deegaanka koox kaloo soo abaablayadan halkaasi ay ku dileen saddex qof oo kale kulan ay ka yeesheen laamaha amniga iyo mas-uuliyiinta gobolkan oo lagu qabtay gudaha magaalada gaarisane waxaa kasoo baxay go-aamo ka dhan ah weeraradaasi kooxaha hujuumka ku wada dadka rayidka weeraradana ka geysanaya tuulooyinka inta badan kulaala degmada gaarisa mudane nadiif jaamac aadan gobonatooraha gaarisa county oo gudoominaya kulankaasi amniga ayaa markii kulankaasi laga soo baxay saxaafadda u akhriyay go-aamada ay ku heshiiyeen dadkeenna intaan howlahan ka shaqaynahayno oo aan amni aan raadanahayno oo aan hawshan ku jirno inaa in la iscafiyo oo wax tilaaba oo khalad aan la qaadin marka horta number one waxaan ka codsanay dadkan dhaalimiinta ah horta inay raadiyaan soo qabtaan number two waxaan ku heshiinay oo ah hub maxaa la dhahaa oo xaaraan oo magaalada ka buux oo dadka iskala wareegahayaan marka sida ugu dhow waxaan ku heshiinay in hubkan maarata aan saxda ahayn in magaalada laga bixiyo intaa waxaan noo weheliyey annaga haddaan nahay countiga jibsam intii muddo ah oo aan u tashanayno waa marfuuq laga bilaabo isniintan soo socoto wax jibsam oo meeshan ka baxay gaarista ma jiro wadada maarata bridgka gaarista wax dhaafay oo gaari oo jibsam wadma ku jirayba number two dhagaxan la guro asaga guryaha lagu dhiso oo meelahan laga soo guro isku dagaalama asaga meesha gaarista ah kunoos kali ma aha meel alle meesha dhagax laga soo gurahayo oo gaarista guryaha ay guryaha ku dhistaan ayadana inta muddo ah oga tashanayno waana joojinay number three waxaan ku heshiinay plot dambe oo hadda maanta laga bilaabo ilaa aan oga tashanayno fulood dambe oo warqad la siin allocation dambe u jiraayo ugu dambaystii ayadana waxaan joojinay wax la dhaho dhul la kala gadanaayo oo la isku wareejinaayo oo maaragtay la isku dilaayo oo la iska xirnayo ayadana waan joojinay waxaa intaa noo weheliyey inaan ku heshiinay labadii police post station ee ku naso iyo maxaa burburis ayada inaan boobsiino si degdeg ahaa oo waxay nooga baahan yihiin hadday tahay guryo aan u dhisno waa u dhisaynaa in ayagana meesha booliis ay geeyaan sida ugu dhow oo marka muxuu ahaa dhulalkan ay noqdaan dhulal maaragtay amniga la sugi karo insha allah tacaala shirkaasi waxgaradka iyo laamaha amniga ay ku yeesheen magaalada gaarisa baaqyadana ka soo baxayeen oo socda ayaa sidoo kale weeraro culus lagu qaaday xildhibaanka degmada faafi mudane saalex yacquub hangool kasoo laabanaya aas loo sameeyey mid ka mid a dadka lagu dilay deegaanka galmagala laanta afka soomaaliga v o e da ayuuna wuxuu oga waramaya dhacdadaasi siay u dhacday
dhacdadan waqti casar bay ahayd waxaan ka imaanaa aaskii waxaan usoo soconay gaaris meel u jirto ilaa iyo konton kilomitr meesha aaska aan kasoo tagnay ayaa xabad nagula furay nasiib ahaan nasiib wadaag waxaa nala socday ciidan gaari ciidan baan watay gaariga ayagaa isku furan xabadahi aad iskugu furan gaarideena baan ku dhex jirnay markaa sidaas annaga askartan dheen ku dhaafa askarta ayagaa isku hareen muddo adee forty five minutes thirty minutes xabad wateen iswadeen waan soo dhaafaana degmada kale ku xigtaan imaaday oo dageega gaarideeda qaarna way soo dhaqaaqi waayeen xabad darteed gadaal ay wacarareen ilaa saddex gaari oga noqotay oo ku jiraan wariyaashii la socdeen iyo odayaal iyo dad professional la socdeen gadaal ay u noqdeen laakiin aniga degmo kaloo dageega la yidhahdaa imaaday soddon miir kadib ay ga daba imaadeen ciidankii marka wax geeriyoodana male wax dhaac ma laakiin gaarida aad bay xabada u gaareen gaarida igu horreeyay weliba oo barboksi ahaayeen aad bay xabada u gaareen keyga aad baa loo difaacay alxamdulilah rabbi alcaalamiin waxaa jirtay inaad dirir ama dagaal kula jirteen kooxda al-shabaab oo dadku aad kala hadlayseen arrinta haatan dhacaysa ee ah in dadkii deegaanka ay dirirayaan oo tiro isku celis ilaa sagaal qof afar labaatanka saace lasoo dhaafa ay ku dhinteen dhiirigelintee legabay mataqaana gelin kartaa kooxaan haatan aad dirirta kula jirteen degmadan faafi iyo degmada ijaara waa degmada degmi oo ugu xun ugu col badan ugu al-shabaab badan ugu xasilooni daran waay waa degmo jab weyn ka soo gaara xarakaadka al-shabaab shaqada ay wadaan mashruuc badan oo multibillion ah baa naga istaageen dekada laam waa naga istaagtay waddo isku xureysay ka bilaabata laami ilaa south sudan baa naga istaagtay iskuulladii o dhan baa nagala xirtay daraad wasiirka difaaca wasiirka arrimaha gudaha dadkiisan hadlaya oo lahaa macalimiinta way kasoo tegayaan meesha waxbarasho jabbayno marka shabaab ayadaba qaylidaas iyo qallaasadaas iyo qoysaska hor imaadeen way ku faraxsan yihiin waxaana aaminsannahay annaga labadan walaalayn waxaan isku kaadiran inay yihiin dadka ayagan ugu dhex jiraan hogaamiyaasha gaarisa county iyo laamaha amniga ayaa haatani waxay ku howlan yihiin hakinta in dirirtani ay noqoto mid sii fido waxayna kulamo kala duwan la qaadanayaan beelaha kala duwan ee magaalada gaarisa ku dhaqan waxayna hogaamiyaashu shacabka ka codsanayaan hab walbo colaadaasi loo joojin lahaa si wada jir ana dowladda looga kaalin lahaa in gacanta lagu soo dhigo dadka dambiilayaasha ee duleedka magaalada gaarisa oo hubka ku haysta dilkana u geysanaya dadka rayidka ah maxamed farax shire v o a garissa